kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanaya oo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigistii oo aalaaba aan idinka soo gudbinno wararka iyo waraysyada xiisaha leh ee ku saabsan arrimaha siyaasadda soomaaliya dhegaystayaal sidii aad la wada socoteen wararka ku saabsan shirkii ka socday magaalada kismaayo ee ahaa shirka madasha wadatashiga ee hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa wararka qaarkood ay sheegayaan in sidii la rabay aanu guul ku dhammaan amaba laysmari waayay waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toosa ugu jira ambasador maxamed cabdi afey oo isagoo ah wakiilka gaarka ah ee igad ee arrimaha soomaaliya marka hore madasha sigisti aan kusoo dhaweeyo ambasador maxamed cabdi afey aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay iyo walaalaha i dhegeysanaya waxaan runtii u rabaa inaan u mahad celiya asadna oo suurtageliyay inaan fursadaan hela marka aad iyo aad u mahadsantahay waa hagaag aan gudagalno su-aalaheena ambasatore su-aasha ugu horreysaan kuweydiinaya waxa weeye maadaama aad haatan ka soo noqotay shirkii kismaayo waxaa wararka qaarkood ay sheegayaan in laysmari waayey oo shirkaasi aanu sidii la rabay u dhammaanin marka ugu horreysa maxaad tafaasiil naga siin kartaa sida wuxu dhaceen horta aad iyo aad umahadsan tihiin waxaan salaamayaa guud ahaan walaalaha soomaalida ay dhegeysanayso arrinta aad i weydiisay su-aasha oo ah shirkii sidii la rabay umuusan dhicin aniga runtii hadde xaqiiqada ma haya shirkii weli ma soo gabagabobin shirkii taladiisa way socotaa sidaan ogahay qaraar kama soo bixin madaxda meesha ku tashanayso go-aankay ka gaareen tashiga ay meesha ku hayeen waxaa markaa la dhihi karaa ma hagaagin mise uu hagaagay markay qaraar uu kasoo baxa intintaa ka horeysa waxay noqonaysaa inaan ka hor dhacna go-aanka shirkaas laakin waxaan shacabka usheegaynaa shirka inuu aad iyo aad muhiim u yahay mustaqbalka soomaaliya hiigsiga labada kun iyo lix iyo toban waaba la joogaa labada kun iyo lix iyo toban sidii loo lahay waa la hiigsan doonaa hadda waa la joogaa wakti waa la gaaray dowladda hadda dhisanna waxay dhisan tahay afar sano tirigalkana wuxuu ahaa markuu waktigaas uu dhamaaday in doorasho shacabka soomaaliyeed ay sameeyaan hal cod iyo hal shaksi ah laakiin waxaan ognahay go-aankii baarlamaanka soomaaliyeed iyo dowladda ay isla gaareen iyo oo ahaa runtii inay suurtageli karin soomaaliya hadda in laga sameeyo doorasho hal shaksi hal cod ah isla markaasna loogu baaqay in la sameeyo mada waxay u yeereen maaragtay wadatashi qaran wadatashigaas oo oo ay kasoo qayb galeen dowladda federaalka ah baarlamaanka federaalka ah iyo xubnaha dowlad goboleyaasha soomaaliya dhisan iyo intii soo socoto dhismi doonta madashaasi hadii xamar ay lagu tashanaya muddo badan halkaasi shirka ka socday annaguna shirkaas xamar ka socday goobjoog ayaan ka ahayn go-aanka la gaaray marka wuxuu ahaa bishii january sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka oo sanadkan soo dhaafna la gaaray oon ka warsugeynay oon anagoo idil beesha caalamka iyo shacabkaba aan dhowreynay wuxuu ahaa shirka hadda ka socda kismaayo aada iyo aadaan runtii anagu haddaan beesha caalamka shirkaas go-aamihiisa aada usugeynaa shacabka soomaaliyeedna waxaan rajeyneynaa inay naga daran yihiin sugitaanka ay arrinkaas ay sugayaan waxaa markaa aan jecelnahay runtii shacabka soomaaliyeed inaan ugu baaqay in madaxdaasi go-aamada ay qaataan la la garab galo oo maaragtay la xaqiijiyo inay suurtagalaan maxaa yele rajo badan ayaa laga qabaa iyagana way ogyihiin marka wax ay ku wada heshiiyeen ayaan sugahaynaa runtii inaan taabo gelino
yaa laga sugayaa markaa go-aanka shirkii ka dhacay kismaayo inay soo saaraan go-aanka waxaa laga sugayaa madaxda halkaa ku shirayso waa madax soomaaliyeed wadanka loo shirayana waa soomaaliya go-aamadana waa go-aamo soomaaliya anfici doona siaad ogtahay beesha caalamku sideedaba waxa weeya inay taakuleen soomaaliya ayay runtii ay wakti walba la garab taagan tahay taakuleentana hadda waxaa loo marinaya dowladda federaalka oo dhisan ilaa meesha nidaam dowladeed ayaa ka dhisan dowladda federaalka hogaaminaysa wadahadalkaas halkaa kismaayo ka socda wayna ku dan yihiin hadda sida ii muuqata hadda xibnihii dowladda federaalka oo weynaa prime ministerka madaxweynaha speakerka xibno baarlamaan oo halkaas jooga madaxweyne goboleedka dadka madaxda gobol gobolada soomaaliya maaragtay madaxda hadda hogaaminaya way wada joogaan halkaa waxaan isleeyahay marka way u dhan yihiin taladaas way u dhan yihiin waxaa lala rajeynaya talo soomaali anfacad inay keenaan waa tahay Marka- marka waxaan Waya.
annaga marka ka- ka wardhowreyna waxaan ka wardhowreynaa go-aamadaas ay iyaga gaari doonaan go-aamadaas haddii shirka hadduu furmay uuna socday hadda dhowr casho Eh, dabcan waxaa la rajeynaya go-aamaha laga rajeynaya yani shirka iskama soo xirmi karama Eh, iskama soo tegi karaan iyagoona wax dad shacabka u sheegana beesha caalamka marka ba waxay noo sheegaan aan sugna ilaa iyo beri iyo beedama inta udhexeysa kulliba go-aamahay soo gaari doonaan waa tahay laakiin ambassador haddaan mar kale ku celiyo oo aan caddeeyo su-aashu sida ay u dhacayso ma dhicin miyaad leedahay in lagu murmay oo aada laysugu qabtay in labada aqal mustaqbalka xildhibaanada sida loo soo dooran doono in ay noqoto nidaamka four point five iyo inay noqoto habka kale ama hanaanka kale ee degaanada amaba degmooyinka labadaa arrimood aada laysuguma qaban miyaa hadalkaa ugu dhacaya
waa la isku qaban karaa aniga hadda wixii la isku qabta labada in ka badan waa la isku qaban karaa dadka halkaa ku tashanaya saan kuu sheegay waa madaxda soomaaliya way isku qaban karaan Eh, dabcan wax meesha loo tegay inay inay khilaafka la saaray ahayd inay laga tashaday ahayd Eh, in lagu murmana waa waa suurtagal in in lagu dagaala xun lagumana dagaalin meeshaas hadda yani dadkii madaxda halkaa joogay way ku shirhayaan shir walba oo dhacaala hadee shirka macnihiisu waxaa waaye go-aamo kala duwan iyo agfaa kala duwan iyo aragti kala duwan oo ay shacabka qabaan iyo madaxdooda in lasoo aruuriyo meel laiskugu keeno Eh, marka in lagu murmay iyo in lagu murmin ma aha muhiimada waxaa muhiimada ah shirkaas hadduu dhacay shacabkaas waxay ka rajo qabaan madaxdooda inay wax ku heshiiyaan marka wixii lagu heshiiyey dabcan waxaa lagu soo saaraa qaraar waxaa lagu soo saaraa go-aamo ayaa shirkaasi kasoo baxay oo rasmi ah marka intay arrintaasi dhacayso oo arrintii eh, halkaa shirkii uu rasmi usoo xirmaayo haddee waxay noqonaysaa marka un adiga oo soomaali ah aragtidaada iyo la socodkaada ada og wixii ka dhacaya meesha annaga ka beesha caalamka ahaan waxaan rabnaa inayna yidhaahdaan shacabka soomaaliyeed hogaankaanaan uhaynaa tilaabadanaan qaadaynaa go-aankaanaan qaadanay oo modelkaanaan qaadanay oo ku disi doona baarlamaanka iyo dowladda dambe waxaan rabnaa beesha caalamka daatiin iyo dowladaha deriska inaan nala qaadaan marka inta intaa laga gaarayo eh, de waxay noqonaysaa inaan sugno oon ka war dhowrno Eh, waxaana runtii aan rajaynaynaa inay og yihiin culayska saaran inay Waa og tahay.
yihiin shacabkan inay iyaga tallaabo ka sugayaan marka culeyskaa saaran haddii madaxda qaranka ayna dareensaneen runtii waa nasiib daro marka waxaa ogahay inay inay dareensan yihiin taas waa hagaag ambassador maxamed cabdi afi haddii su-aal kale aan ku weydiiyo haddiiba ay dhacdo in madaxdaasi ama mas-uuliyiintaasi soomaalidu ay go-aan quman oo idin qanci idin qanciya ama qanciya ummadda soomaaliyeed ama aan u qalminba ay idinsoo hor dhigaan maxaa idin tala ah haddii aad tihiin igad igad iyo bulshada caalamka maxaa idinla gudboon maxaa tallaaba ah oo aad qaadi doontaan haddii markii aan aragno qaraarka ay gaareen eh, oy u gaareen shacabka soomaaliyeed eh, haddii eh, heshiis lagu yahay waa sidii aan runtii doonaynay oon rabnay haddii ayna heshiis ku aheen eh, marka waxay noqonaysaa tala qaran eh, dambe inay shac- dadka oo madaxda ay u hogaamiyaan oo lagu noqdo annagana marka kolleyba kaalinta nooga haboon waxaan ka hadli doonaa waktigaas iida ah go-aama waan ka qaadan karnaa tala bixin ayaan ka samayn karnaa Eh, laakiin uma rabo hadda runtii inaan ka hor dhaca talada aan qaadan lahayn iyo go-aankii aan gaari lahayn iyo wixii aan shirkaa ka sheegi lahayn iyo wixii kasoo bixi lahaa Eh, waa wax u taalla beesha caalamka annagu kolley waxaan leenahay eh, beesha caalamka oo united nations ayaana hogaamisa oo soomaaliya runtii Waa tahay.
xafiis ku leh Eh, intaan ama united nationska iyo egad iyo iyo european union iyo iyo arab league iyo guddigan inta danaysa arrimaha soomaaliya oo horta mustaqbal badan soo- mustaqbal fiican soomaalida inay ku noolaato oo dowladnimo u baxda waa ka tashan doonaa markii aan go-aamahaas aan aragno markaan ka tashanna qadaar aan kasoo saari doonaa
Een, haddiiba ay suurtogeli weydo in mustaqbalka soo socda ilaa bisha sideedaad ay suurtogeli weydo in diyaar loo noqdo in doorashooyin xora la galo suurtagal ma tahay ambasador maxamed cabdi afey in markaasi wakti loogu daro dowladda haatan jirta ee uu hormuudka ka yahay xasan sheekh maxamuud
arrintaas wax ku darista go-aan waxaa ka gaaray beesha caalamka waxaa laga gaaray sanadkan hadda muddo laga joogo waxaa ka gaaray united nations security council wax igaad ay gaartay ma aha wax aniga shaksi ahaan maxamed i ah ma aha waxaa qaraarka uu ahaa go-aankana uu ahaa beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed intaba lama soo dhaweyn doono inay institutionska hadda dhisan in wakti loogu daro si ay ugu darsan karaanna aniga ioma muuqato maadaama qaraarka u yaalla wax daruuri ah oo emergency ah oo hadda yani suurtagelin kara in lagu darana ma jirto wakti ayay haastaan wakti horaan bay haasteen hadday talada u fadhiyaan marka wax sabab oo keeni karta in wakti lagu kordhiyo maadaama qaraarka united nations weli uu yaalo hadee beesha caalamka waxay noqonaysaa marka inay isbedel rasmi haddana anagu qaraarkaas qaraarkan aan kasoo saarno oon dhahna maadaama hadda ay noo muuqato inayna wakti doorasho la qaban karin qaraar kale aan soo saara lakin ilaa iyo maanta midka yaalla oo aan ku shaqaynayna waxa weeye laguma dari kara wakti beesha caalamkana raalli kama noqon doonto shacabka soomaaliyeedna diyaar umaa runtii inay wakti hadda lagu ziyaadiyo marka qaraarkaasaa yaalla meesha laga mari kara ma aqaan qaraarkaas ku ani aan leehayna maaha ku igad ay leedahayna maaha waa ku united nation security council ay go-aamiso weeyaan ambassador maxamed waxaa jirtay shirkiinan shir ka horreeyey oo maalmahan u dambeeyey isaguna uu ka socday magaalada jowhar shirkaasi oo maamul goboleed loogu sameynayay gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana keentay in intii uu shirkaasi ku jiray kiinan ka socday ama la filayay inuu ka furmo magaalada kismaayo in uu xoogaa wakhtigiisii dib uga dhacay si kastaba ha noqotee aan dib ugu noqdo shirkaasi ka socday magaalada jowhar dib baa loo dhigay muddo ayaa la ballamay in ergooyinka ay mar kale isugu soo noqdaan haddii uu qabsoomo oo maamul goboleedkaasi hiiraan iyo shabeellada dhexe loo sameeyo uu markaasi suurto galo ma jiraa maamul goboleed dambe oo ku xiga maamulkaasi mise intaasi ayaad maanka ku haysaan oo ay maamul goboleedyada soomaalidu ay ku egayiin maxaad odhanay horta waxaan odhan lahaa soomaalida inay ogaato weeyaan inay kalsooni la helaan muhiim ah wadankan soomaaliya dowlada ka dhisan annagana ma dhisanina shacabkaa dhistay dowladdaasna waa la aqoonsaday oo hadda waad ka haddaan ka warsugaynaa go-aamada ay ka gaaraan kismaayo waxaa aqoonsaday beesha caalamka waxaa aqoonsaday urgoboleedka igaad waxaa aqoonsaday shacabka soomaaliyeed ayaa hadda u aqoonsan inay dowlad soomaaliya dhisan tahay madaxweynahan uu yahay xasan sheekh marka guud ahaan annaga waxaan qabnaa arrintan dhismada gobolada la dhisaayo waxaa hogaaminaya horseed ka ah maamulaya dowladda federaalka intii hadda aan wadnayna waxaan la wadnay oon la shaqaynaynay oon runtii aan aan arrintaasi fududeynayay oo legitimacy siinayay dowladda federaalka oo hadda dhisan oo oo hogaaminaysa midaan hadda hiiraan iyo shabeellada dhexe wakti walba iyo nidaam walba oo iyagu yirahdaan wadankan soomaaliya sidaan aan rabnaa annaga siyaasadiisa inay u ekaato degaamadan inay rijiska inay saa isku raacaan aan rabnaa beesha caalamka marka waxay ka wardhowri orgoboleedkan ugaad ku taageeraya dowladdaas fikradda ay leedahay iyo nidaamkaay qaadato waxaan hadda runtii aan ognahay dowladda inay hogaaminayso hiiraan iyo shabeellada dhexe waana soo dhaweyneynaa maadaama ay dowladda hogaaminaysa arrintaas isla markaasna go-aamadii halkaa kasoo baxa oo dowladda federaalka ee aqoonsatana urgoboleedka igaadhi beesha caalamka taas ay runtii qaadanayan la shaqeynayaan aqoonsanayaan haddii nidaam uu u yaallo dowladda federaalka oo degaamo kale lagu dhisaayo iyo nidaamo kale isu raacinayo oo dowladda federaalka hogaaminaysana waa mid hogaanka aan ka sugayno kala bixinteedana aan runta aan qiimeynayno kadibna aan la qaadan doono marka haddii mid kale soo socoto haddii kuwo kale la dhisi doono haddii ay kuwo kale aqoonsan doonaan waajibaadka qaran waxaa saaran dowladdaas annagana taasaan ku shaqaynaynaa waanaan runtii rabnaa inaan shacabka u sheegna inay dowladda federaalka ay tahay dowladda la aqoonsan yahay oo hogaaminaysa dib u dhiska soomaaliya
waa hagaag marka maamul la samaynayo ha noqdaan gobollo iminka soo socda amaba kuwo u hanqal taagaya inay keligood iyaguna ay ismaamulaan go-aanka ugu dambeeya ma waxaa iskale dowladda federaalka ee soomaaliya mise idinkuna talada waa la wadaagtaan annagu talo iyo go-aan ay kala tahay go-aanka waxaa le dowladda federaalka hataa haddaan talo ka bixino ay dowladda nala qaadan weydo wixii go-aanka inay qaadato ayaa ayaa ayaa shaqaynaya waaya aan ka gudubno ambasador maxamed cabdi afey dad badan oo soomaaliya ba qaba in soomaaliya aanay danaheeda iyo go-aankeeda u madax banaanayn oo markaasi gacanta ay ku hayaan fargeli weynna ay markaasi ku hayaan ururka igaad iyo bulshada caalamka dadka ku dhegaysanaya ee caalamka kaa dhegaysanaya maxaad odhan lahayd soomaaliya dowladdeeda ma u madax banaantahay go-aankeeda iyo shaqadeeda mise weli waa dowlad gacanta lagu hayo oo aan laysku hadlayn karin
walaalow horta sooma soomaalida mahmahadeeda waad garanaysa oo yacni shalaal walba wax walba shagaalkay dhigtaan lagu qalaada la sheegayo weeyaan waxaan rabaa inaan ku caddeeyo waddankan soomaaliya horaya iskale so go-aankana soomaaliya leh madaxdana waa madax soomaaliyeed soomaalida waxaan rabaa inaan ugu baaqay inay waddankooda iyo iyo dowladooda iyo nidaamkooda ay ku kalsoonaadaan waxaa aada iyo aada muuqata kalsooni darre fara badan inay jirto cid xukumi karta soomaaliya mase maamuli karta soomaaliya soomaali la-aanteed ma leh marka aniga waxaan rabaa inaan arrintaasi kaga jawaabo faragelin hadday jirto faragelin soomaalida ay raalli ka tahay ay hogaaminaysa waay haddayna jirinna maba jirtaba ani ma qabo inay faragelin jirto aniga haddaan ahay ergeyga gaarka urgoboleedka igaad waxaan qabaa nidaamka ka dhisan nidaam dowladeed oo shacabka uu adeegayo program iyo nidaam la imaanayo marka waddan walba waxaa hogaamiya madaxda hogaamisa kenya waa waddan dhisan madaxay leedahay nidaam ay leedahay waxaa lagala tashanaya madaxdaas ethiopia sidaa oo kale djibuuti sidaa oo kale uganda sidaa oo kale wadamada caalamka ka dhisan midda hadda ay joogtaan waxaa iskale shacabka degan madaxay maamulaysa nidaam iyo dastuur ay ku kala dambeeyaan maxaa soomaaliya ka duway kuwaas marka hadday kuwa ka duwan yihiin inay soomaalida iyada isku waraysataan muhiima maxaa anaga naga duway dowladaha kale oo caalamka ah marka ani waxaan ku baaqi lahay shacabka soomaaliyeed meeshay joogaanba inay dowladooda iyo karaamadooda iyaga ilaalsan kara cid inay u ilaaliso hakasa haka sugin inay iyaga ilaalsadaan wixii faragelin ay dirtaan inay iyaga iska celiyaan hadday faragelin jirto waddan walba oo dhisan oo dowlad u dhisan wixii farageliyey waxaa iska reebay shacabka iyo dowladda marka aniga waxaan dhihi lahaa faragelin aan ogahay ma jirto mid aan annaga wadno oon ku shaqeynaynana ma jirto shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ayaa programki ay keenaan oo nidaamka ay yidhahdaan nidaamkaan aan rabnaa inaan qaadano yaa waxay qasab tahay marka in la caawiyo oo la garab galo marka anigu ina sheekada inta lasii wado oo maaragtay wadankiiba laga dhigo wadan dad laheen oo dowlad laheen oo shacab laheen aad iyo aad arrinta aga xumahay waxaa muhiim ah inay shacabka soomaaliyeed kuwa hadda qurba joogta ah ayaan la hadlaynaa muhiim tahay inay wadankooda kusoo noqdaan oo u adeegaan oo u shaqeeyaan oo karaamadooda iyo qarannimadooda iyada ay difaacdaan cidna ay ka sugin inay u difaacaan ay u shaqeeyaan marka aniga adarka intaasaan dhihi lahaa waxaa muhiim ah inay jirto dowlad soomaaliyeed oo shacabkeeda ay ku kalsoon yihiin imaada wadankiina kusoo noqda inta aad ka qeylinaysaan oo hadda aad ka hadlaysaan oo dareemaysaan inay jirtana ka difaacda cid idinka hortaagan male waa tahay su-aal kale haddaan ku weydiiyo ambasador maxamed cabdi afey waxaa jira sidaynu la soconno in ciidamo waddanka kenya ay joogaan gobolka ama maamul goboleedka jubbaland dhowaan iyaguna waxaa yimid ciidamo kale oo etoobiya ka socda mararka qaarkoodna waxaa dhacda in loolan siyaasadeed iyo mid ciidanba in ay markaasi ciidamada shishay ee soomaaliya yimaada ay isku qabtaan maxaad qaasi kartaa ciidamadaasi kale ee etoobiya ka yimid ee jubbaland soo galay oo ay dhibaato keeni karaan oo ummadda shacabka ah oo isha ku haya markaasi maxay igad ahaan idinla muuqdaan in ay kusoo kordhin karaan jubbaland
may horta jubbaland gooni ahaan ma ah soomaaliya idil ciidamaa jooga cid jubbaland keli ma joogaan soomaaliya africa union ciidamo ka socda ayaa jooga ani hadda jubbalandna kama hadlaaya south westna kama hadlaaya galmudugna kama hadlihayo xamarna kama hadlihayo waxaan ka hadlaya guud ahaan soomaaliya maadaama ergeyga gaarka soomaaliya orgolkiyaad aan ahay waxaa muhiim ah ciidamada jooga halkaas waxay u joogaan africa union ayay ka socdaan united nations ayaa runtii raalli ka noqotay inay halkaa tagaan waxayna u joogaan inay caawiyaan dowladda soomaaliya si waddanka loogu soo celiyo xasilooni iyo kala dambeyn haddii dowladda soomaaliyeed ay marka ay dhisato ciidan qaran oy tiraa ciidanka qaran waa inoo diyaar marka ciidamada ajinabiga guud ahaan waxaan u baahannahay waktigooda uu soo gabagabay ha tagaan kulli way soo baxayaan wadamaday kusoo noqonayaan wax wadankaas ka jira oo hadda ahayn taakuleen soomaaliyeed iyo taakuleen dowladda soomaaliyeed ma jira marka ani guud ahaan arrintaa waxaan kaga jawaabayaa si policy ahaane ma aha si degaan ahaane hadda saasaad ogaanaysaa waayahay haddii su-aashaasi aan ka gudbo inta aynan su-aasha kale u gelin daawaday ama dhegaystayaalba halkaa weli aada nagala socotaan waa madasha sigirti waxaana inoo suurta geliyey oo dhinaca xidhiirka ama xidhiirintaba inoo qaabilsanaa asadna soodi sidii horeba aan idinku sheegay waxaa marti noogu ahaa barnaamijkeenan caawa ama waraysigeenanba ambasador maxamed cabdi afey oo isagu ah wakiilka gaarka ah ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya mar kale haddii aan kugu soo noqdo ambasador afey su-aasheedu waxa weeyaan dhowaan mar aad tagtay magaalada gaalkacyo markii dagaallo ay halkaasi ka dhaceen ay iskaga hor yimaadeen labadaasi maamul waxaad ka jeedisay hadal aada u adag oo aada u canaan badnaa canaantaasi oo ku wajahan saluug aad ka qabtay mas-uuliyiinta soomaalida oo markaasi aad ku canaanaysay in shacabka soomaaliyeed ay dageen amaba ay hagradeen markaad igad ahaan aad tihiin oo kale sidee baad u aragtaan ambasador maxamed cabdi afey mas-uuliyiinta soomaalida ee soomaaliya iyagu xukuma canaantaadi maalkii bay ku taagan tahay mise waxbay ku qaateen
runtii hadde horta waxay ahayd anagu fikrad beesha caalamka iyo urugoboleedka iga ad guud ahaan wadanka soomaaliya dowlad baa xukunta madax baa madax baa madax baa runtii hogaamisa madaxdaasna waxa waan la shaqaynaa runtii waxa waxa weeya waxay ka tirsan yihiin ururka aan hadda aniga matalaya haddii soomaaliya dagaalo sokeeya way kasoo dhamaadeen in lagu soo celiyana ma aha haddii ay soo noqodaana in dowladda soomaaliyeed iyo gobol dowladaha gobolka goboleyaasha ka dhisan soomaaliya inay runtii ay ay ka taxadar ka sameeyaan ayaa ayay tahay wayna wayna arrintaas ku baraarugsan yihiin meesha galkaaco ka dhacay ani waxaan u arkay nasiib daro inay tahay waana soo gurmanay runtii meesha caalamka ahna usoo gurmanay waan tagnay degaamadaas waan tagnay hadi kaalintii marka annaga noogu habooneyd iyo talooyinkii annaga aan u arkayn inay haboon ku habooneyd shirkaas iyo iyo dhibaatada meesha ka socotayna waan ka bixinay runtii hade hadda waxaan ku kalsoonahay shacabkii iyo dowladdii iyo nidaamkii meesha ka dhisnaa inay runtii kusoo dabaaleen meesha nabad marka arrintaas intaasa aniga ka oran lahaa wax canaan ah iyo wax hadda gooni madaxda aan annaga aan la dhaagsanayna ma jirin laakiin dareen marka aan aragnay inuu muhiim tahay in laga hadlo eeg
hagaag su-aal kale haddii aan ku weydiiyo ambasador maxamed cabdi afey sidaan la soconaba dhowaan ururka jaamacadda carabta ayaa kan fadhigoodii ugu dambeeyey waxa ay ka hadleen in midnimada soomaaliya ay tahay muqadas oo aan la taaban karin midnimada soomaaliya maxaa keenay baad is leedahay xilligan dhowr iyo labaatan sannadood ururka jaamacadda carabtu si toosa ugama hadlin in midnimada soomaaliya ay muqadas tahay ma midnimadii soomaaliya ayaa la soo galay mise waxa weeye hadalku waxa u dhacayaa soomaaliya oo ay kala go'day waa in midnimadeedii dib loo celiyaa hadalkaasoo kale markii aad dhegaysatay sidee kuula muuqda ambashador
horta hadalkaas aniga ma maqal laakiin haddii anagu ka urur ahaan midnimada soomaaliya anaga weligan soomaaliya midnimadeeda igad iyo africa union iyo united nations meel ay soomaaliya ku kala go'day iyo wakti ay kala go'day ma hayno waxaan ognahay soomaaliya inay soomaaliya tahay haddii ay kala go-eysana tala soomaali u taalla inay tahay siay rabaan iyaga ay ku kala go-aan ay iskula heshiinayaan laakiin waxa hadda anaga ognahay oo oon leenahay soomaaliya way kala go'day oo hadda dareenkaasi hadda annaga ma hayno hadee jaamacadda carabta ee go-aamadaas iyo hadalladaas kasoo yeeray waxaa fiican in iyaga la weydiiyo wax hadda ku keenay inay hadalkaas keenaan meel lagaga tashanayo oo soomaaliya ku kala go'day laleyahayna aniga mid joogi mana arag marka waxaa waxaa waxaa muhiim ah waxaa muhiim ah soomaaliya waxaa iskale soomaali taasaan ku celinaya soomaali baa iskale taladeedana soomaali baale inay utashatana soomaaliya laga sugaayo marka waa hagaag
waa arrintaas aniga arrin maaragtay aan sii geli karo oo macno ii keenaysa maaha waad mahadsan tahay ambasadore inta aynan waraysigeenan ka bixin anigoo ku siin doono fursad aada ummadda soomaaliyeed kelmadaada ugu jeedisid haddii aan kula kaftamo afay ahaan ambasador maxamed cabdi afay waxaad joogtay kaftan waxaad joogtay shirkii magaalada jabuuti ee dib u heshiisiinta soomaaliya qayb weyn baad ka soo qaadatay waxaad isagana aada goobjoog ka ahayd oo aada shaqo fiican kasoo qabatay shirkii impegati haatanna waxaad tahay wakiilka gaarka ah ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya kaftan ahaan haddii aan ku weydiiyo ambasador afay soomaalida maxaa ku daba dhigay oo waxaad isleedahay soomaalida la guri tan iyo dhammaadka inta ay cagooda ku istaagayaan mise dowladda kenya ayaa aaminsan in shaqo badan iyo is-afgarasho fiican ay idin dhexayso soomaalida sidaasi daraaddeedna kaa dhigtay in aad wakiil gaara u noqotid arrimaha iga maxaad odhan lahay aan ku warama aan ku warama wala horta nin soomaali aan aniga ay dhibaysaa burburka soomaaliya way dhibaysaa waaya waxaan jeclahay soomaaliya oo dowlad ah Eh, ana afkan kula hadlaya af ingiriisna ma aha af sooxilina ma aha Eh, wadankana eh, soomaaliya runtii waxaan jeclahay inay karaamadeeda iyo sharafteeda ay yeelato intaanan safiir noqonin ani mas-uul saaraan ahaa xildhibaan baan ka ahay dowladda kenya wasiir ku-xigeen baan ka ahaa arrimaha dibadda Eh, marka shaqadaydu keli ma ahayn soomaaliya eh, in badan dowladda kenya ayaan dhowr wasiir kasoo qabtay laakiin runtii sharaf bay ii tahay aada aada ugu faraxsan inaan fursad u helo inaan soomaaliya aan haddii ay si aan rabo ay noqonayso inaan kaalin ka qaato oo ah qaran dhisan oo karaamo leh oo sharaf leh marka inay soomaalidu ku faantay taasna ay tahay maxaa yeelay Waaya.
wax soomaaliya dib ku ah aniga ma u hogaaminayo oo dee shaqaka maxaa yeelay ajanabi badanaa ka shaqeeya kuwa ka- kuwa badan oo ka shaqeeya oo lama lagama hadlayo ma soomaalinimadaydan eed anigu maxaa ninka soomaalida oo soomaaliya ka shaqeeya loo daba dhigtaa aniga hadda kula hadlay kula qabsamay waaya waaya ka gudub waxaan ku siiyo kelmadaadii ugu dambeysay ee barnaamijkan ama waraysigan aan kusoo gabagabeynayay ambasador maxamed cabdi afey maxaad ummadda soomaaliyeed tala ahaan iyo tusaale aad usoo jeedin lahayd hadday noqon lahayd sida mustaqbalkoodu uu u muuqdo dadkaa ku dhegeysanaya ee kumaankubuka qofa maxaad odhan lahayd oo rajo ah ayaa soomaaliya aad ka qabtaa
walaalo rajo badanaa ka qabnaa soomaaliya way burburtay saad ogtahay dagaal baa ka dhacay Eh, iidaa islaysay cid kusoo duushay ma jirto dowladeeda dhismeed oo karaamada laheed oo sharafta laheed soomaali idaa iska dumisay Eh, waxaan runtii rabaa inaan ku baaqa inay dowladnimadooda soo ceshtaan siday ku burburiyeen way ku dhisan karaan Eh, inay dibulsisiintana ay xooga saaraan oo dibulsisiinta soomaaliya hadiinay shacabkaas ayna heshiinin dowladnimadooda taa ma noqonayso waxaana heshiis waxaana heshiin kara shacbi dagaalay inay dhab ka noqoto dib u heshiintooda inay iyagu isku tashadaan inay karamadooda soo ceshtaan marka anigu waxaan odhan lahaa rajo badanaa noo muuqata labaatan iyo dhowr sano waa wakti badan oo soomaaliya dhibaatadaas ay ku noolaato dee wadan walbaba karaamadiisa iyo sharaftiisa waxaa waxaa laga garan karaa shacabka siday yihin marka ummadda waxaan u baaqi lahaa qobojoogtana aan ugu baaqi lahaa runtii inay wadankooda kusoo laabtaan oo dadkooda aheshiisiyaan badi waxaa muuqata dadka jooga qurbojoogta dee hadda aan la hadlo si toos ah inay ku yara qufulan yihiin dagaalada sokeeye ay ku carareen ay wadanka uga baxeen oo weli ay qabiilkii iyo wixii ay ku buuxaan inay nidaamkan soomaaliya iyo bulshadeeda ay qayb ka qaataan ayaan jeclaan lahaa kaasaana ku baaqi lahaa waana mahadsantihi aada iyo aad ayaad umahadsan tahay ambasador maxamed cabdi afey dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa waraysigaasi aan markaasi la yeeshay ama martida uu noogu ahaa madasheenan sigisti sidii hore aan u sheegay ambasador maxamed cabdi afey oo isagu ah wakiilka gaarka ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale ama waraysi kan oo kale ah dhegeystayaal intaan dib ugu kulmi doono waa cali xalaalo dhammaantiin bedi kaga tegaya sidaa iyo nabad geliyo